laawiyiintii cutubka labaya tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa haddii naagu ilmo uuraysato oo ay wiil dhasho markaas intii toddoba maalmood ah waa inay nijaas ahaataa oo waxay u nijaasoobaysaa siday nijaasta u ahayd maalmihii dhiiggeeda oo maalinta siddeedaadna wiilka buuryadiisa ha la gudo oo iyadu waa inay ku sii jirtaa dhiigga istaahirinteeda saddex iyo soddon maalmood oo kale oo waa inayan taaban wax quduus ah waana inayan meesha quduuska ah gelin ilaa maa maalmaha isdaahirinteedu ay dhammaystirmaan laakiinse hadday gabadh dhasho markaas intii laba toddobaad ah waa inay nijaas ahaataa sidii markay xagga dhiigga nijaas ka tahay oo waa inay ku sii jirtaa dhiigga isdaahirinteeda lix iyo lixdan maalmood oo kale oo markii maalmaha isdaahirinteedu ay dhammaystirmaan wiilkeeda aawadiisa ama gabadheeda aawadeed waa inay keentaa wan gu' jira oo qurbaan la gubo aawadiis loo bixiyo iyo xamaam yar ama qolley oo qurbaan dembe aawadiis loo bixiyo oo waa inay wadaadka ugu keentaa teendhada shirki iriddeeda oo isna qurbaankaas waa inuu ku bixiyaa rabbiga hortiisa oo waa inuu iyada kafaara gud u sameeyaa oo iyana dhiigbixiddeeda way ka daahirsanaan doontaa kan waa sharciga ku saabsan tii dhasha ama wiil ha ahaado ama gabadhe oo haddii lacagteedu ayan wan ugu filnaynna waa inay keentaa laba qolley ama laba xamaam oo yaryar oo midkood waa in loo bixiyaa qurbaan la gubo aawadiis kan kalena waa in loo bixiyaa qurbaan dembe aawadiis oo wadaadkuna waa inuu iyada kafaaragud u sameeyaa oo iyana daahir bay ahaan doontaa